waxaan ku soo dhowaynayaa amiirooda waa shahaad maxamuud oo ka soo jeeda beelaha sidi
odayaasha somalilan boqorada suldaanada bahda saxaafadda oo sidaan quruxda badan oo karaamada iyo sharafta leh ilaa maalintaan nimid iyo maanta inta ka dhexaysa ku jiray hawshaan iyo martiqaadkanaga iyo soo dhoweyntanada salaanta islaamkaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi soomaalida waxay tiraa duunyana waa xaabdaaq dadna waa xandaaq annagu xan baan haynay balse maanta waxaan ogaanay xaadirkanaga innahanaga inaan wax ku aragnay somalilan ximrigay joogto iyo siday tahay way kala duwan yihiin hadda aad bay u kala duwan yihiin wakhtigeedii ugu gaabnaa laakiin se isu habaysay iyo siday tahay wax la ilaawi kara maahan maskaxdanadana waa ka weynaatay kol baa un aniga ma qarin doono waxaan aragnay waxaan maqalnay in baa la yidhi waagii reebaadyuhu ay safri jireen oo xoolaha ay geyn jireen baa la dhihi jireen war xoolaha beeca maxay ka joogaan magaalada maxay ka joogaan markay iswarsanayaan liyi laba nin baa ka timid kee idiin warramay nin wuxuu arkuu idinka warramay bas ah ninna wuxuu maqlay wuxuu arkay wuxuu saadaaliyey buu ka warramay kee idiin warramay baa la yidhi warka waxaan garanaa noo sheegi kara ha noo warramaa la yidhi annagu waxaan aragnay iyo waxaan maqalnay iyo waxaa cimriganaguna siiyey iyo waxaad noo dhiibtaan oo hadal ah intaba waan geynaynaa insha allahu biillah kariim waxaan ku geynaynaa dad wax qabsaday oo dhaqankoodii wax ka qabsaday oo siyaasaddii wax ka qabsaday oo midnimadoodii mideeyey oo ay ka go'an tahay somalilan inay goosga u istaagto yaan aragnay kolkaan aragnay gabdhihii markaan aragnay salaadiintii markaan aragnay siyaasiyiintii markaan aragnay saqiir iyo kabiir curdan iyo ciroole in lagu abaabiyey markaan aragnay mucaaradkii in lagu abaabiyey oo lagu habay caruurtii hadda dhalatay doon istaagga somalilan arrintaasu erbaddii aan isleenahay waa daawo oo markii hore la malaynaya inay sunahay tii daawadaybaan idinna marinaynaayo tii daawadaan geynaynaa haddii alla idmo walaalayaal xaqiiqdii markaan ka waranno midnimada iyo wadajirkiinna iyo soo dhowayntiinna iyo qaabkiinna qaab maskaxdanada ka weynaatay weeye waana u warrabaynaa anugu waxaan ka imid meesha soomaaliya ugu dambayso gadaa insha allahu billah kariimna waan gaadhsiin wixii aan la kulmay iyo waxa ila tahay labaduba waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo annagu raalli baan idinka nahay ilaahay raalli ha idinka noqdo hawshiinni wata waxaad nooga fiican tihiin saad iskugu diiban tihiin oo xagga dhaqanka uu u shiilan yahay annaga xagga kaga shiilin markaan xaqiiqada runtaa ka warranno dhaqanku waa shiilan yahay ayagaa dalka u taliya salaadiintaa u taliya xaggana siyaasiyiinta u talisa marka saasaan ku kala duwannahay waxaan isleenahay haddaan marti qaadno ama dadka odayaasha aan dhahno walaalyaalo waxaad gaarteen maad nala samaysaan haddaan dhahno inaan na khaldanayn baan qabaa nala sameeya waxaad samaysateen wax caqligu diidan yahay weeye saaad isugu duubantihiin iyo cimrigaad joogtaan isay u kala wen yihiin waxaan idinka codsanaynaa wixii aad nafartaan oo risaalaha waa geynaynaa waxaan aragnayna waa tusaynaa waa u sheegaynaa ummadda aad iyo aad baad umahadsan tihiin aad baan raalli idinkaga nahay ilaahay raalli idinka noqdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa mahadsan tahay imaam sidoo kale waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha beelaha direed ee soomaaliya mudane axmed maxmed bare loo yaqaano axmed bare maclan bare kusoo dhawow maclan
بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaan inta shirkan joogto waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal eh, mahad celinta aniga waxaan la qabaa dadkii hore anigu waxaan ku jiraa saddex qodob reer somalilan ay bil eh, afar iyo toban joogto sacba laguma qari karo annagu waxa aan aragnay oo adinka aad qabsateen waa qoraxda oo maalintii saga- saddex saddex saac aan idhaa adigina sagaal saac aad tirahdeen qoraxdu halkaas taaga haddii sacbaha lagu qariyo ma qarin ma samayso mana qari karna annaga waxa adinka aad qabsateen iyo waxaad rabtaan sida adinka aad eh, horta adinka dadka waxaa u maleehaa madaxweynaha madaxweyne siilaya dalkan hadda siyaasiyiinta ugu weyn dhaqankeena suldaan maxamed suldaan cabdiqaadira ugu weyn ninka ugu weyn iyo ninka yaro hal borogaraamad ku xirteen anagu dadka borogaraamkaas inaan ku xirno waay oo ah dadkoo dhan waxay ay rabaan ninkii ugu weyn iyo ninkii ugu yar dee hal waxbay wada rabaan borogaraamkaas dadka aad ku xirteen ood annaga noo dhiibteen inaan annaga dadkayni ka gadno ood adankana ku faa'iidaan annagana sharaf aan ku helnaan rabnaa Eh, annagu waa markii ugu horreysay oo dhaqan soomaaliyeed uu is- soomaaliya iska soo abaabulo uu halkan yimaado oo reer somalilan waxay ay rabaan inay weydiiyaan ay u yimaadaan waa markii ugu horreysay waxaan isii iyo hoon iskuma xigaan waxaan isii iyo wixii hoo horta iskuma xigaan annaga dad bay talada nagala dhexaysaa reer somalilan taladooda hal qof kama goodo ayagay ka go'daa kulligood siyaasiyiintooda iyo dhaqankooday ka go'daa annagu dhaqan baan nahay waxaad noo dhiibteen wixii aad rabtaan oo annagana afar iyo labaatan sana aan maqlin waxaasna inaad heshaan biidni illaahi alkariim dee annaga xoogaan saareenay biidni illaahi alkariim ilaahiyna hanoo kaalmeeyo waxa weeye eh, waxaan rabnaa horta eh, wadahadalka oo dhaqanka oo annaga aan bilaawnay sidii miri asu dhalo oo natiiji soo reer somalilan ay rabaan ay uga soo baxdo waxaan codsanayaa in la sii wado oo maanta uusan ku ekaanay taas waa codsi eh, waxaan kalaan ku darayaa adinku waa tashateen anigu waxaan qabaa hadda london haddii la tago wax adinkaad qabsateen inayna qabsan ilaahayna idin kaalmay annaga warka aad noo dhiibteen maxaa jira balana idinka qaadnay warka aad noo dhiibteen maalintii shirku ugu horreysay inaan jawaab idinka siino jawaabta waxa waaye warka sidii aad noo tireenaan u qaadanay dadkii baan kula noqonaynaa jibaax- jibaab oo siyaasi iyo oday iyo ilmo iyo caruur iyo dadkoo dhan ay qabaan waa idin soo siinaynaa insha allahu wa- oo aad weli aad ku faraxdaan waxaan codsanaynaa marka eh, sida oo waxaad ayaamankan suuqa laga sheegayay in annaga ee dowladda sooma dowladdaa lagu duqaynaa aan u malaynaa xisbiyaalka mucaaradka miyaa ma aqaan dadka miyaa ma aqaan waxaa la sheegayay in annaga dowladda somalilan ayna keento annaga dowladda somalilanna ma keeno laakiin waxaa ka codsana dalkeeda inaan soo galno nama keenin rabitaankeedana kuma imaanin waxaan ku nimid codsi annaga aan keensannay oo dalkan inaan imaado dhaqanka aan aragno aan annaga codsannay dowladdana waa noo ogolaatay marka waxaan qabaa dadka dowladda inaan dadka dalka laysku dirin dalka iyo dowladda inaan laysku dirin dowladda somalilan annaga nama keenin annaga waxaana keenay rabitaankayna iyo aragtidayna aana keentay dowladda waxaan ka codsana laakiin dalka inaan imaan karno oo dhaqanka aan arki karno dadka aan arki karna ka codsan de ayadana annaga waa naga ogolaatay intaasna dowladda ceebkuma laha waa waxa dowlad leeyahay marka dadka in la yidhaahdo ee, ee, d- d- soomaaliya dadka loo wadaa dadkii baa bilaayo lagu abuuraa dowladda siday tiray dad bayso waxaas aniga waxaan qabaa waxaan annaga ognahayna ma aha waxa annagana la soo dirayna ma jiro annaga muslim baan nahay lima taquuluuna maa laa tafcaluuna ma rabno markaan xamarka nimid waxaa idin idhay dhaqan soomaaliyeed oo asaga isa soo awaawulay oo dhaqanka somalilan u yimid iyo dadka somalilan aan nahay haddana sidii aan nahay dad baa waxaa kale wax ku dareen de wafdigii waa isdiriday waa been annagu dad baa naga noqday duruufa jirto oo dalkii aynii aan ka nimidka soo cusboonaatay daraaddeed dad u baxay ayaa jira annagana shaqadii aan u soo baxna u harnay isma diririn waxaan isku weynayna ma jirto hadda markaan naqanayna warka sidii aan u kala qaadanayna intaasna waxaan rabaa dadka soomaaliland inay ogaadaan waana mahadsantihiin annaga idima qari karno billi waxaad tihiin afar iyo toban joogta waxaad rabtiinna ma qari karno sidii aad noogu dhiibteen u sheegaynaa waxaa idiin sheegaynaa dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqan kooban annaga dhaqankayna hadda inta muqdisho joogta waa boqol iyo soddon iyo shan waa ka badan yahay dhaqanka gobolada markii la aado laakiin inta muqdisho joogta oo dowladda hadda jirta dhistay waa boqol iyo soddon iyo shan dee boqol iyo soddon iyo shantiina ugeyn waa waxaad rabtaan maceeba oo waxaad rabtiin aan u sheegno oo wixii naloo dira aan u sheegno intaasaan annaga rabnaa waa dee boqol goo haddii aan warka xumeeyeyna shaydaan xaggiisa iska yimid haddii aan wanaajiyeyna ilaahey baa ii garasiiyey wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu